inkastoo qaybo badan oo kamid a dalka ay ka da-een roobab xoogan ayaa waxaa geesta kale lasoo warinaya in qaar ka mid ah gobolada dalka ay ka jiraan abaaro xoogan kuwaas uusan roobku ka di'in qayladhan xoogan ayaa kasoo yeeraysa deegaana ka tirsan gobolka awdal ee waqooyiga soomaaliya halkaas oo ay ka taagan tahay abaar xoogan odayaasha gobolka ayaa waxa ay baaq u direen dadka muxsiniinta ah ee ku dhaqan gobolka iyo ganacsatada iyagoona ku buuriyey inay wax taraan dadka tabaalaysan nabigeenu sal alla alay wasalam wuxuu leeyahay maa naqasa sadaqatu min maal sadaqadu maal ma nuqsaamiso xooluhu way ku bataan oo ku barakoobaan haddii qofku aa waxbixiyo xoolaha ugu badanaya waxaan leenahay dadka tujaarta hadday abaara dhacaan oo miyaxoo laga keeni waayo oo biyo la waayo dee magaalo la joogi maayo oo la wada qaxaya marka baac mushtarka iyo dadka ilaahay wax siiyey ee magaalada jooga ama dalka jooga ama dibadda jooga waxa la baxaan oo ilaahay dartii waxa ula baxaan walaalahoodna ha taakuleeyaan waa maalintii wax laysa siinaya weeye waa maalinti waa maalin itixaan weeye kan wax adduun beela iyo kan adduunka haya ayaa itixaan tahay oo laysku eegayaa lagu kala baxayaa waa maalintii ninka maalka haysta oo ama itixaanka ku dhacaya ama baasaya weeye dadkiinnii aada ku dhaadanayseen waa waa dhimanayaan hantidii way ka dhammaatay biyihii waa gabaabsi beerihii bustaanadii ceelashii biyo waa laga waayay dhirtii baa qalalaysa abaaraha ayaa ka mid ah musiibooyinka rabbaaniga ah oo xagga allah ka ahaaday waxaana dadka la gudban inay allah u laabtaan oo ay dembidhaaf weydiistaan si allah raxmadiisa roobka ah ay u helaan